miidiyaha qaranku waa miidiyaha qaranka dadkao dhan baa u sameynaya xisbiyadu u sameeyaa cid waliba way u siman tahay miidiyaha qaranka waxaa lagu maamulaa oo uu ku socdaa hantida qaranka cashuurta laga ururiyo dadka maxaanku dhaha reer somaliland muwaadiniintaa ayuu ku baxaa wixii kharasha ee maxaanku dhaha ku baxa laga bixiyaa in loo adeegsado ujeeddo ka duwan ujeeddadii loo abuuray oo ahayd in dadka lagu wacyigeliyo in dadka wararka iyo waxyaabaha dhacaya ee dalka ee saxa ah lagu gaadhsiiyo ujeeddo ka duwan oo ah in dadka maxaanku dhahdaa been abuur iyo warar aan sal iyo raatoona lahayn oo aan jirin maxaan ku dhahdaa miidiyaha dadka laga gaadhsiiyo miidiyaha qaranka waxa weeyaan waa eb waa scandal waa foolxumo dadkuna waa wada sidaa u dareemaya u dareemayaan dadkuna waa wada arkayaan waxaan leeyahay arrintaas arrimaha noocaas oo kale sababahay u dhacayaan waa waxyaabaha loo baahan yahay in shir laga yeesho laga hadlo sidii u dhaqmayaa miidiyaha qaranku miidiyaha qaranku waa inuu sharci dhexdhexaada oo aan xisbi maanta shalay maxaan ku dhahdaa xisbi kulmiyaan ahaa sidaasaan uga qaylanaynay laakiin sidaa umay dhaqmi jirnay ilaa xadkaa laakiin oo xisbiyada mucaaradkaa wararka way ka qaadan jireen way kasii dayn jireen laakiin boqol kiiba siddeetan inta xisbi xaakimka ayay u adeegi jireen maanta waxaa kusoo kordhay waxyaaba aan shalay jirin oo ah slander cay iyo aflagaado xisbiyadii qaranka madaxdii qaranka dadki bulshadii qaybo kamid a maxaan ku dhahdaa laga sii daynayo maxaan ku dhahdaa dadkii oo lagu maran habaabinayo oo wax aan jirin inta loo sheego oo been abuura war khaldan la gaadhsiinayo waxyaabahaasi waa waxyaabaha keena conflictka oo waxyaabaha iska horumarka keena oo waxyaabaha bulshada kala fogeeya waa waxyaabaha ka mamnuuca ah nidaamka caafimaadka qaba ee dimuqraatiga ah waxaanu leenahay sidan waxaa u dhaqma oo keliya nidaamka kelitaliska ah waanu naqaanaa waanu soo aragnay wuu dumay sababuu ku dumay bay ahayd dhaqankii nidaamkaa ka hadhay meel ugama banaana halkan waxaan leeyahay dib ha loo xisaabtamo oo bal intaa inaan wax kalaba ka xisaabtamin arintaasaanu doonaynaa in laga xisaabtamo haddaan xisbiyada mucaaradka nahay waxaanu ka hadlaynaa oonu leenahay war miidiyahan qaranka yaale miidiyaha qaranka kaanu shalay baasgareynay budgetkiisa miyaanu ahayn annagoo golaha baarlamaanka sidee buu golaha u cayaa sidee buu shirguddoonka u cayaa shir sidee buu xisbiyada qaranka probaganda aan jirin looga sii daayaa miidiyaha qaranka waxaa laga sugayaa inuu la tartamo miidiyaha private-ka ah in uu war dheelitiran isu miisaaman oo objectifa inuu ummadda gaadhsiiyo ayaa laga rabaa ujeeddada qura ee loo fandgaranaya waa ujeeddada haddii aan ujeeddada intaa la helin waa xaaraan in la fandgareeyo in bab lagu fandgareeyo oo khasnada dowlad laga fandgareeya waa xaaraan haddii intaa aanu gudan karaynin war sugan dhamaystiran deelitiran dhexdhexaad ah waa intaa inta laga rabaa haddii intaas aana shaqaynayn dhibaata hadday loo taalla waxay naga dhexeeyaba nin siduu doon u adeegsanaya sidaynu uga wada hadlaynaa sidaynu ugu tartamaynaa sideeba xisbiyadu doorashada u dhacaysaa inta waxaasi ay jiraan waxaan u leenahay xukuumaddu ama ciddii waxaa wadaa dib ha loo fadhiisto tv-ga qaranka iyo raadiyaha qaranka iyo jaraa'idka qaranka waa in ay noqdaan wax qaran wax qaran waa inay noqdaan oo dadka u siman oo dadka u dhaxa oo credibla